Casharka shanaad Muxuu yahay qasdiga Ilaahay oo ku saabsan dunida? kow Muxuu Ilaahay dunida u abuuray? Yehova dunida wuxuu siiyey bini'aadamkoo dhan rag iyo dumarba. Waa hooygeenna. Sidaas daarteed bay xaaskii ugu horreeye oo ahaa Aadan iyo Xaawo loogu abuurin inay samada ku noolaadaan. Horey buu Ilaahay u abuuray inay malaa'igtu ku noolaadaan samada. Ilaahay ninkii u horreeya wuxuu dejiyey janno qurux badan oo la yidhaahdo Beerta Ceeden. Isaga iyo Farcaankiisana Yehova wuxuu siiyey raajo ay ku raaxaystaan nolol weligeeda aan dhammaanayn. Sabuuradii soddon iyo toddobo labaatan iyo sagaal waxaa ku qoran kuwaa haqa ahu dalkay dhaxli doonaan oo weligoodna way dhex deganaan doonaan sabuuradii boqol iyo shan iyo toban lix iyo toban waxaa ku qoran saamooyinku waa saamooyinkii rabbiga laakiinse dhulka wuxuu siiyey binu-aadmiga bilowgii beerta ceedan oo keliya baa ahayd janno waxay ahayd inay aadan iyo xaawo carruur dhalan oo iyaga iyo farcankoodii dhulka ay ka buuxsamaan wakhti ka dib waxay ahayd inay adduunkoo dhan dhaqaaleeyaan oona ka dhigaan janno dunida weligeed lama baabi'in doono waa binu-aadanka hooygooda sabuuradii boqol iyo afar shan waxaa ku qoran adiga dhigay asaaska dhulka si aanu weligiis u dhaqdhaqaaqin laba maxay hadda dunida u ahayn janno aadan iyo xaawo ilaahay may caddeecin markaas buu yehoba beerti ka saaray jannadii way lunte qofna kuma guulaysan inuu dib u asaaso kitaabka quduska ah baa yidhi dhulka waxaa gacanta loo geliyey kansharka ah ayub sagaal afar iyo labaatan bilowgii saddex labaatan iyo saddex iyo labaatan iyo afar waxaa ku qoran sidaas daraadeed ilaah isaga uu ka saaray beer ceedan si uu u beerto dhulkii isaga laga soo qaaday kolkaasu ninkii eriyey beer ceedan berigeedana wuxuu taagay kerubim iyo sayf ololaysa oo dhan walba u jeesanaysa si ay u dhowrto jidka geedka nolosha yehoba miyuu fulin waayey khasdigiisii ugu horreeye oo uu ugu talagalay binu-aadanka maya waayo qaadir buu yahay ma guuldaraysan karo bini'aadanku dib buu ugu soo celin doonaa sidii uu ugu talagalay sabuuradii soddon iyo toddobo kow iyo toban iyo soddon iyo afar waxaa ku qoran laakiinse kuwa camalka qabo dalkay dhaxli doonaan oo waxay ku farxi doonaan nabad badan rabbiga sug oo jidkiisa xaaji oo wuxuu ku saramarin doonaa inaad dalka dhaxasho waad arki doontaa markaa kuwa sharka lahu goo'an seddex sidee baa dunida janno dib looga dhigi doonaa wuxuu dhulku janno noqon doonaa markuu ciise oo ah boqorku ilaahay doortay dunida maamulo dagaalka la yidhaahdo armagedon buu ciise xoogaamin doonaa malaa'igta ilaahay iyagu waxay baabi'in doonaan kuwa ilaahay ka soo horjeeda markaa kadib ciise wuxuu xiri doonaa shayddaanka kun sannadood dadka ilaahay caddeeca ma dhiman doonaan waayo ciise baa xoogaamin doona oona ilaalin doonaa waxay weligood ku raaxaysan doonaan janno ku taalla dhulka muujintii labaatan kow ila saddex waxaa ku qoran oo markaasaan arkay malaa'ig samada ka degaysa oo waxay gacanta ku haasatay furihii iyo miiska iyo silsilaad weyn oo markaasay qabsatay masdulaagi ahaa maska dukha ah kaasoo ah ibliiska iyo shayddaanka oo intii kun sannadood ah ayay xirtay oo waxay ku riday yamayskii markaasay xirtay oo shabad ku awday inaannu qurumaha mar dambe khiyaanayn ilama kunka sannadood ay dhammaadaan oo taas ka dib waa in isaga la furo wakhti yar muujintii labaatan iyo kow saddex iyo afar waxaa ku qoran markaasaan maqlay cod weyn oo carshiga ka yeeraaya oo leh baal eeg rugta ilaahay waxay la jirta dadka oo isna wuxuu la deganaan doonaa iyaga oo iyana waxay ahaan doonaan dadkiisa oo ilaahay qudhiisuna wuxuu la jiri doonaa iyaga oo wuxuu ahaan doonaa ilaahood oo isna indhahooda ilmo kastu ka tirtiri doona oo dhimashoona mar dambe ma jiri doonto oo mar dambeena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuuntoona waayo waxyaalihii hore way dhammaadeen afar goormay rafaadka iyo siilacu dhammaan doona goormo ilaahay sharka dunida ka dhammayn doona ciise wuxuu ina siiyey calaamaad inoo tilmaamaysa inuu dhammaadku dhow yahay xaaladaha dunida maanta waxay khatargelinayaan nolosha binu'aadanka taas waxay muujisa inaan ku noolnahay dhammaadka wakhtiga dunida mateyos labaatan iyo afar saddex iyo toddoba ilaa afar iyo toban iyo labaatan iyo kow iyo labaatan iyo laba waxaa ku qoran oo goortuu buur saytuun fadhiistay heertii ayaa keli ahaan ugu timid oo waxay ku yidhaahdeen noo sheeg goormay waxyaalahaanu ahaan doonaan oo calaamada imaantinkaaga iyo dhammaadka wakhtiga dunidu maxay ahaan doontaa waayo qurumba qurum bay ku kici doontaa boqortooyona boqortooyo oo waxaa meelo kala duuban ka dhici doona abaaro iyo dhulgariir waxaanu dhammu waa bilowga xoogagga markaasaa dhib laydin geysan doona waana laydin dili doona oo magacayga awaadiis ayaa qurumaha oo dhammu idin nebcan doonaan markaas qaar badan ayaa xumaan doona midba mid buu gacangelin doonaa wayna isnecban doonaan waxaa kici doona nebiyo badan oo been ah oo qaar badan ayay khiyaanayn doonaan dembigu waa badnaan doonaa taa aawdeed qaar badan jacaylkoodu waa yaraan doonaa laakiin kii adkaysta ilaa ugu dambaysta kaasaa badbaadi doona oo injiilkan boqortooyada ayaa dunidoo dhan lagu wacdihi doonaa inuu marag u noqdo qurumaha oo dhan dabadeedna ugu dambaysta ayaa iimaan doonta waayo markaas waxaa jiri doona dhib weyn sida mid aan jirin tan iyo dunida bilowgeedii ilaa hadda mana jiri doonto weligeed oo haddaan wakhtigaas la gaabin nina ma u badbaaden laakiin kuwa la doortay awaadood ayaa wakhtigaas loo gaabin doonaa kunka sannadood uu ciise maamulka samada ku haysto ayuu dunida rafaad iyo siilac oo dhan ka baabi'in doona ilaahay baa isticmaali doona ciise inuu baabi'iyo jirro gaboob iyo dhimasho dembiga dadka ilaah jecel buu maasaaxi doonaa waayo ciise boqor iyo wadad sare buu ahaan doonaa ishacya labaatan iyo shan siddeed waxaa ku qoraan oo dhimashadana weligeed buu lekhay sayidka rabbiga ahuuna weji kastaba ilmada wuu ka tirtiri doonaa oo ceebta dadkiisana dhulka oo dhan wuu ka qaadi doonaa waayo sidaasuu rabbigu ku hadlay ishacya soddon iyo seddex labaatan iyo afar waxaa ku qoran oo kan halkaas deggan ma odhan doono waan buka oo dadka dhexdeeda deggana xuumaantooda waa laga caafihi doonaa shan ayaa ku noolaan doona jannada kuwa doonista ilaah yeela baa ku noolaan doona jannada ciise wuxuu u diray hertiisa inay raadiyaan kuwa camalka qabow oona baran siday ilaahay uga farxiyaan maanta yehoba wuxuu tababarayaa malaayin siday janno dhulka ku taal ugu noolaadaan kulummada markhaatiyaasha yehoba waxay dadku ka bartaan siday u noqdaan niman afooyinkooda iyo carruurtooda u roon oo dumarkuuna siday nimankooda iyo carruurtooda ugu roonaadaan carruurta iyo waalidkoodu ilaahay bay isla wada cabuudan oo waxayna bartaan sida ay uga faa'iidaysan lahaayeen warka wanaagsan miikax afar kow ilaa afar waxaa ku qoran laakiinse ugu dambaysta buurta guriga rabbigu waxay ka tagnaan doonta buuraha korkooda oo quraahana way ka wada saramari doonta oo dadyooguna yeeday u sii qulquli doonan oo qurumo badan baa halkaas tegi doona oo waxay odhan doonan ina keena oo aynu u kacno buurta rabbiga oo aynu taagno guriga ilaah reer yacquub oo isna wuxuu ina bari doona jidadkiisa oo inana waxaynu mari doona waddooyinkiisa waayo sharcigu wuxuu ka soo bixi doona siyon ereyga rabbiguna yeruusaleem oo isaguna daadiyow badan buu kala garsoori doonaa oo qurumaha xooga badan oo meel foog joogana wuu canaanan doonaa oo iyana waxay seefahooda ka tuman doonaan maraashiyo warmahoodana maajooyin oo quruunina quruun kale seef uma qaadan doonto oo inaba mar dambe dagaal ma ay baran doonaan laakiinse ninkood waaluba wuxuu hoos fadhiisan doona geedkiisa canabka ah iyo geedkiisa beerdaha ah oo ninna ma cabsin doono iyaga waayo afkii rabbiga ciidamada ayaa saas ku hadlay